adeed taarikhdu markay ahayd afar labaatanka bishii tobnaad laba kun lix iyo toban saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sidax qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad qaabadkii loo haystay eedaysane gacan kudhiile dable daraawiish ibraahim cabdullaahi aadan guumow loo yaqaano ina xabiibo isaaq xuseen saddex labaatan jir ah ku dhashay degeen buur hakaba ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya degmada buur hakaba kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabkiisa qaybta lixdanaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah owlaka ah u dilay marxuum la odhan jiray nuur mukhtaar xuseen ina nuuriyo hafow cismaan soddon jir ahaa taariikhdu markay ahayd afar labaatankii bishii afaraad laba kun lix iyo toban kadib markii uu qoorta xabado aaga forty seven ah kaga dhuftay isla markiina uu u geeriyooday isla markiina uu ku geeriyooday isbitaalka degmada buur hakaba wuxuu kaloo dhaawac u geystay nin la yidhaahdo oday isaaq dilkaas wuxuu ka dhacay degmada buur hakaba doob dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan sideedaad suuratu albaqara aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almaa-ida iyo qodob qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaaliyo tobnaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna uu weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka caddeeyeen in marxuum nuurow mukhtaar xuseen uu si bareer ah u dilay eedaysanaha islamarkaana qoorta ugu dhuftay xabado aakin forty seven ah markay dhegaysatay markay dhegaysatay doodii qaranka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacanku dhiigle dablet daraawiish ibraahim cabdullaahi aadan oo loo yaqaano guumow uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum nuurow mukhtaar xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq